saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xabashida itoobiya ayaa waxa ay howlgalla raaf ah ka sameeyeen degmada qansax dheere ee gobolka baay kuwaas oo ay kusoo qabqabteen dad shacab ah dadka ay xireen ciidanka xabashida ayaa ka mid ahaa beeraleyda ku dhaqan degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada ehelada ayaa walaac ka muujiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka maqan kuwaas oo u xiran xabashida ciidanka xabashida oo qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa waxa ay dil iyo tacadiyaad u geystaan dadka rayidka ah ee ku sugan degmooyinka iyo duulaanada kaga joogaan dalka kumanaan ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ayaa ku go-doonsan magaalooyinka ay ka joogaan gobolada baay iyo bokool iyagoo si joogto ah ula kulma weeraro toos ah iyo qaraxyo lala beegsado marka ay isku dayaan inay ka baxaan ofiisyadooda